aqarribay badyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado oo habeen walba aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado marka laga reebo habeennimada jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masiixi a ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacweeye adagorimayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayanoon daahin idam alle ilaah kuu ganjaad buuf maqaadiir saam iyo garna ay doonayo guruuta kaa aada gudiidka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoo gama safiidkii rabbiga igalangalkaayoon alle goorta goortada kale kuu gontaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo adlay gooya hilibkaada gaanari kujiir iyo buran gubac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi gurmago-anin gegin iyo allow geedka lale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbu guban ha kaa reebin saddexdaba ilaahay ku gooraayihiyo geed rabbi lalabsho geengeella iyo gumud ha kaa yeelo dabla wiila aaneed allow guda kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goobta laga leexday disi weeye xasee ku dila garanta mooryaana yay goola shifte burwaagolanta kaafuule aar kuu gabado iyo libax kugu buraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi kul cirmaani rubaad ka dun god iyo haadaanxu meelaa laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado caawa qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxda maamulka galmudug iyo laamaha ammaanka galmudug ayaa ka shiray xaaladda guud ammaanka galmudug iyo sidoo kale dagaalanka al-shabaab kulan madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug oo la yeeshay saraakiisha laamaha ammaanka ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado qodobada kale dhegeystayaal barnaamijka aan idinku hayo waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland oo maanta kulan gaara la yeeshay saraakiisha ciidamada ammaanka maamulkaasi haddaba kulankaasi madaxweynaha maxauu kala hadlay barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan haddii allaha wada laga helo wasiirka waxbarashada soomaaliyana waxauu ka hadlay shaqaaqo dhex martay askar iyo arday imtixaan waa arday imtixaan gelaysay waxaa sidoo kale uu ka hadlay imtixaanka ardada oo maanta la soo gabagabeeyey barnaamijka ayaan dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudna waxa uu la kulmay dhigiisa imaaraadka carabta haddaba wixii ay kaga wada hadleen kulankooda ayaad barnaamijka dhegaystayaal idigu soo gudbin doonaa qaramada midoobana waxa ay bayaan ka soo saartay abaarta ka jirta meelo badan oo ka mid a soomaaliya haddaba dhegeystayaal barnaamijka ayaan idigu soo gudbin doona haddii allaha wada raalli ka noqdo qodobadaas iyo wixii kale inagu soo kordha qaybaha dambe ee barnaamijkana dhegeystayaal waxaad dhegaysan doontaan qaybaha dambe ee barnaamijkana dhegeystayaal ee waxaan idiinsoo gudbin doonaa haddii allaha wada raalli ka noqdo barnaamijka waa qaybaha dambe xubintii saaxiibada kalamaan iyadoo gunta iyo gebagabada barnaamijkan aad dhegeysan doontaan
magdiidayna nabadda dalkeed magdiidayna inaynu doodanaay waa dalkaygiyo baarcadaydo matiidayna nabadda dalkeeda matiidaynaynaynoo toodanaaye waa dalkaygiyo baarcadaydo
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys isqoys noqdeen mid kasta isla kuman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo waxgarad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo
waa agaag saaxiibayaal dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan waa habeennimo khamiis soo gelayso arbacan ay sii baxayso taariikhduna ay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha lixaad sannada laba kun labaatan iyo labo aanu ku bilaabana dhegeystayaal saaxiibayaal wasaaradda waxbarashada waa wasiirka waxbarash waa wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya cabdulaahi carab ayaa ka hadlay ardaydii ku dhaawacantay shaqaaqadii dhex martay ardayda iyo ciidamada amniga magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kadibna waxa uu sheegay sidoo kale uu ka hadlay waxyaabaha keenay shaqaaqadaasi iyo sidoo kale gunaanadka ardayda maanta loo soo gabagabeeyey imtixaanka dugsiga sare
midaysan waa sanadkii sideedaad oo la qabto waxaana ka qayb galay kun oo arday kun ku dhowaad oo gobolka banaadir ah iyo gobolada kale afarta maamul goboleedoo kale oo iyagana tobanka kun ay ka qayb galeen imtixaanka midaysan sida loo bilaabay faa'iidooyin badan baa laga helay faa'iidooyinka laga helay waxaa weeye in shahaadadii la mideeyo in manhajkii uu midaysan yahay shahaadadii in caalamkii ay ku kalsoonaadaan eh, waddamadii deeqda waxbarashana siinayey inay meesha ka baxaan shahaadooyinkii eh, laga samayn jiray bakaaraha ama cabdirashideey loo aqoon jiray oo dadkii samaystay ay meel cidlaah ku soo dhaceen oo lagu kalsoonaado shahaadada wasaaradda ay bixinayso maalin maalinta ka dambaysa ama sanad sanad ka dambeeya ardada waa ay sii kordhayaan waagii hore ardada ayagoo imtixaan gelin bay waxay ka qaadan jireen suuq ka qaadan jireen lagwixi waa soo xirmeen waxaan rajaynaynaa in aan maxaa la dhahayey aan waxaan rajaynaynaa manhajka inaan si fiican u sii midayno maamulaha weli naga dhiman wadahadalaa noo socda oo manhajkaas soomaaliya o dhan inuu camimo shahaadadana ay mid noqoto oo si ardayda soomaaliyeed isku imtixaan looga qaado imtixaan isku quality ah manhaj isku quality ah leh ay u dhigtaan Wada heshimiyaha. manhaj isku quality leh ay u dhigtaan een, een, mar labaad iyo mar saddexaad waxaan hambalyo leeyahay ardaydii imtixaanku soo gabagaboobay waxaan aad ugu maxalinayaa howlwadeena wasaaradaha wasaaradda waxbarashada federaalk iyo wasaaradda maamul goboleedyada waxaan kaloo aad ugu maxalcelinayaa ciidanka booliska oo si fiican noo garab istaagay saxaafadda ayagana aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa Een, xoogaa haddii aan saxaafadda ku tuuro ee, dad waxaa jira aan waxba hubsan maalin dhaweed saxaafad baa waxaa meel baa wax lagu qoray imtixaankii waa baxay waa la qishay Een, laakiin saxaafad xamara ma ahayn gobolka banaadir waa raadina ma ahayn meel kale ay degan yihiin niman rabaa soddon iyo shan kun oo arday mustaqbalkooda inay baabiyaan yaa haddii arrimahaasna waa ka digaynaa midda soo qortayna waxa waaye waa dabagelaynaa sharcigana waa la tigsanaynaa oogama harayno micnaha qofka in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanu waxaa la rabaa wax qofka dee sa- saxaafadda horta ususkaasay leedahay wixii ku soo gaaro aayaddaas qur-aanka ilaahay in in lagu tiiriyaa rabaa saxaafadda qiila waqaala looma baahna wixii soo gaara waa iska sheegaa looma baahna waxa in la hubiyaa la rabaa hadhow haddii lagu qabsado masderna inaa u heli kartid aad dhihi kartid ninkaanaa yidhi kanaa ka keenay wixii inay sharci tagaana laga yaabaa arrintaas waan kula talinaynaa insha allahu tacaala waxaa iska hubiya een, waxaa iska hubiya arrintaas haye gacanta taagta ha horta arday dhaawacmay ma jiro sida annaga ta- booliska ay baalkii maxalli lahayd noo sheegeen arday dhaawacmay ma jiro arday wax noqdayna ma jiro ayagun baa baalkii maxaa la dhahayay een, een, mobaylo waxbaa laga qaaday ay- ay- ay- ay- ay- ay- ay- ay ka buuqeen wixiina booliska xalliyey wax barbaleem oo yimid male waagii hore qiska gudaha baa la iska- hadda maanta sanadkan waxaa yimid dagaal la dhaho mobayl idinka dadka waa ka qayb qaadateen inaad aad bulshada aad tustaan meelaha moobeylada lagu watay ee bahalkii maxaa la dhahay caloosh ku sharartaysan wax ku shar- aad idin kaga badcelinaynaa markaas moobeyladaas ay ka timid siiba maadooyinka sayniska markii la gaaray xoogaa bahalkii maxaa la dhahay marka waalidiinta waxaan faraynaa mar walba bahalkii maxaa la taxaanada soo socda waa ardadooda inaysan moobeelada u ogolaanin oo ay ka soo reebaan ay ka soo reebaan si fiican in in looga wacyigeliyo inay bahalkii moobeelada ka soo reebaan waa mahadsantihiin sanadkan keliya kama maqnaan weligeed maba gelinba weligeed nagama gelin laakiin waad hadal baa socda een, in manhajka la mideeyo maamul goboleed laba shir baan qaadanay shirar saddexaadna waa noo dhiman yihiin oo insha allahu wasaaradda leadershipka imaan doonaa sii wadi doonaan si manhajkana loo mideeyo sababta waxaa weeye puntland dee waxaad wada ogtihiin mar horey shaqo soo bilowday een, manhaj baa baa- baa- baa- manhaj bay samaysatay koonfurta afarta maamul goboleed iyo gobolka manhaj baa loo sameeyey waxaa la rabaa labadaas manhaj in la isku guuriyo ha markii la isku guuriyo la mideeyo ama curriculumkaas la mideeyo ayaa intaaxaan midaysan la qaadi karaa shaqadaas waxaan rajaynaynaa sanadahan soo socda ama sanadkan soo socda inay dhammaato insha allahu tacaala idinkaa si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo
kalecad nabadgeliyo miyaa qowkiiba la nacay kaasi waxau ahaa wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi carab oo isagu ka hadlayey imtixaankii ardayda usoo gabagaboobay sidoo kale shaqaaqadii dhex martay ardayda iyo ciidamada ammaanka qiyaamaha ilaa la tago
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isa saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sirrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaa suulisay
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal weli waxaad la socotaan dhegeysanaysaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado markaana dhuso mareeb madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa maanta shir guddoomiyey shir amniga galmudug looga hadlayay kaas oo ka qabsamay magaalada dhuusamareeb shirka oo ay kasoo qaybgaleen gudoomiyaha gobolka galgaduud iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa warbaahinta la hadlay madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali daahir ciid isagoo ka waramay waxyaabihii ay uga hadleen kulankii maanta ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb sababto ay tahay labayo labaatanka bisha eh, juun eh, waxaan halkan eh, caasimadda eh, dowlad goboleedka galmudug inooga qabsoomay shirkii amniga dowlad goboleedka kaasoo ay kasoo qayb galeen gudoomiyaha gobolka iyo saraakiisha ciidamada xoogga booliiska iyo eh, nabad sugidaba shirkan waxaan awoodda ku saarnay guud ahaan amniga eh, galmudug sidii loo laba jibaari lahaa loona sii xoojin lahaa Eh, waxaan halkan taageeraan uga diraynaa eh, reer baxdo oo xaqiiqdii eh, shaqo fiican qabtay Eh, annaga ka dowlad galmudug ahaana aan gurmad fiican oo mataqaanaa dhan walba aan u fidinay shaqada ay qabteen reer baxdo iyo dagaalka ay la galeen qawareejta al-shabaab eh, waa mid eh, la rabo in soomaaliya oo dhan ay uga dayato gaar ahaan degmo walba oo galmuduga waa inay u diyaargaroobaan sida reer baxda ay u diyaargaroobeen annaga dowlad goboleed ahaan galmudug ahaan waxaanu diyaarinay ciidamadeena ee dhammaan saraakiishii iyo ciidamadii galmudug waxay diyaar u tahay la dagaalanka al-shabaab waxaan halkan uga mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo dowladda cusubba oo run ahaantii gurmadkeedii iyo garab istaaggeedii uuna soo gaaray waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ku ammaanayaa siday uga go-an tahay la dagaalanka al-shabaab madaxweyne baaqaagii waa fulinay galmudugna waxaa ka bilowday dagaalkii lagu ciribtiri lahaa shabaab iyo khawaariijta waanu wadi doonnaa waxaan sidoo kale rajaynaynaa isteedyada kalena inuu ka bilaabmo oo state walbaba shaqada la dagaalanka al-shabaab ay ka bilaabato si culayska uu kala yaraado mar labaad waxaan u mahad celinayaa saraakiisha halkan gabahayga joogta
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha waa madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali dahadi oo isagu ka warbixinayay kulankii maanta saraakiisha amniga ay yeesheen islamarkaana looga hadlayay xaaladda guud ammaanka deegaanada maamulka galmudug halkaad kala socotaana waa dhegeystayaal waa raadiyaha cadaado
askari labadan baabuur ee haddana dhaafayay maxaad iiga mubaari weyday midna waa b l oo dad shacaba ayaa saaran midna askar tuutaysan baa saaran yaa oo miyaadan ogeynin kuwii madaxtooye iyo baarlamaanka iyo maxkamaddaba isku qarxiyey in iyaguna ay wada tuutaysnaayeen miyaadan saa ula socon waan la socdaa laakiin anigu amar uma qabo inaan baaro gawaaridan ee soco
askari amar khaldan baa lagu siiyey ee sugitaanka ammaanku waa hubinta qof kasta
dalkiidinkaa qarribay badyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiba qof dhaliilayaa
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal qaybihii hore ee barnaamijka xulashada waraysiyada raadiyaha cadaadaha ayaan weli ku guda jirnaa markaana magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari oo maalmihii lasoo dhaafay ciidamada ammaanka puntland ayaa howlgallo qorshaysan ka wada islamarkaana xubno lagu eedeeyay inay ka tirsayin dhaqdhaqaaqa al-shabaab maxkamadda waa maxkamadda ah ciidamada qalabka sida ee shanta gobol iyo gobolka cayna ay ku xukuntay dil toogashaa kuwaasoo lagu eedeeyay inay ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa dhanka kale waxaa arrimahaasi ka hadlay taliyaha qaybta booliiska gobolka bari cabdulqaadir jaamac diriir waxaanu sheegay inay jiraan cabdulqaadir dad qabiil ku difaacaya dembiilayaashii falalka kala duwan ka geystay magaalada boosaaso waxaana sidoo kale u digniin u diray dadka noocaas islamarkaana waxa uu sheegay in ciidamada ammaanku ay tallaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo lagu helo inay difaacayso qof dembiilaah
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ما أنتي waxaan isugu nimay halkan in aan wacyigelin iyo warbixin la wadaagno bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan bulshada ku dhaqan gobolka bari runtii waxaan rabnaa inaan warbixinno yaryar ka bixinno shaqooyinkii soo socday iyo caqabaadkii la soo darsayey oo ay u baahan tahay bulshada inay ogaato ko waxaan rabnaa inaan si fiican bulshada u dareensiino ururada argagixisada ah qaababka ay bulshada ugu dhex jiraan ama ay u kiciyaan si bulshadu ay uga feejignaato runtii mar kasta argagixisadu waxay isku dayayaan inay sameeyaan barabugaanda bulshada dhexdeeda oo ay isticmaalaan qaybaheeda kala duwan bulshada iyagoo ku dhumanaya qabiil ku dhumanaya inay kiciyaan bulshada haldoorkeeda ama odayaasha ama dhallinyarada iyo wixii la mida mar kasta waxay cabasho u gudbiyaan oo mar kasta ku taagan yihiin oo qabiil ku kiciyaan ama waxa ay ku isman yihiin cuqaasha nabadoonnada ah iyagoo danahooda gaarka ah wata iyo haddana waxay usoo dhex maraan dhinacii qabiilka ilaa qof kasta oo ururadan ka tirsan wuxuu ka dhashay qabiil buu ka dhashay marka sidaa daraaddeed uqaasha nabadoonnada waxay isku dayayaan mar kasta inay u maraaniin dadka iyaga laga qabto ama laga xiro waxaa kaloo jira een, inay mar kasta ka faa'iidaystaan goobaha shaqooyinka bulshadu ay wadaagto oo meelaha dhufayska u ah oo ay ku dhuuntaan marka bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa laga rabaa shaqooyinka dadka haya een, shaqooyinka bulshadu u badan yihiin tagaasidu ka mid tahay ganacsiga suuqa dhexdiisa ay ka mid yahay dareewalladu ka mid yihiin gaadiidka abebaxa een, tamajarayaashu ka mid yihiin een, maxaan ku idhaahdaa een, geerashadu ka mid yihiin bulshada ku dhowdhow iyo iyaga waxa la rabaa si hoos ahaan loo fiiriyo shaqooyinka lagu dhunto Een, waxaan rabnaa bulshada inay si fiican u dareento inay doonayaan inay ku dhex milmaan ama kuwa dhex milan yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan marka waxaa dhan waxay u yihiin dhufayska ay ku dhuntaan oo bulshada isugu ekeysiyaan qof kasta way iyaga ka mid yahay wuxuu doonayaa inuu meel deganaado oo ama qolo muxtanima ama cid wanaagsan ula deganaado wuxuu doonayaa inuu goob shaqo ka shaqaysto wuxuu doonayaa inuu mar walba raaco een, gaadiidada iyo dadka la yaqaan iyo meelaha la isticmaalo Een, sidaa daraaddeed bulshada waxaan u soo jeedinaynaa inay si gaara ay hoos ahaan ugu fiiriyaan arrintaa Een, tusaale markaan soo qaadano waxaan rabnaa shaqooyinkii lasoo qabtay bilahan soo socday dhacdooyin bulshadu ay u baahan tahay inay ogaato oo nagala soo wajahay baan rabnaa si gaagaaban inaan ula wadaagno halkan waxaa ku qoran afar qodob qodobka koowaad een, een, waxay doonayaan waxaana soo martay dhacdo runtii ah wax u baahan bulshadu in hoos u fiiriyaan waxaan soo maray nin walaalkii la dilay oo ururada argagixisada ay dileen oo oo nabadoon ahaa Een, kabacdi qofkaa markii lasoo qabtay isagoo aan ogeyn waxa uu geystay isaga inuu dekana ka qaba aan ogeyn isagii lasoo isticmaalay oo doonaya isagii inuu naga sii daayo marka waxay u baahan tahay taas waa tusaale ay bulshadu ay u baahan tahay inay ogaato waxaan soo maray sh- een, shaksi ama een, qof xukuman oo caaqil ah oo xukunka ku jira oo isagu aan ogeyn waxaa dhacaya laakiin doonaya kii xukumay inuu soo daayo saa daraaddeed bulshada waxaa laga rabaa dhacdooyinka riyaliga ah oo dhabta ah oo soo mara inay waaqici u noqoto ay ku xisaabtamaan marka een, saa daraaddeed waxaa la odhan karaa cuqaasha dacwadaha u imanaya iyo waxyaalaha u imanaya waa inay si aad iyo aad ah uga fiirsadaan ay macnaha hoos ugu dhuuxaan iyo danaha laga leeyahay waxaana soo ma- oo na soo maray waxaana soo maray een, dhacdo iyadoo ay ururada argagixisada doonayaan inay ka faa'iidaystaan qabiil dhan oo isku duuban oo waxgaradkiisii iyo maxaan ku ihahdaa ganacsatadiisii iyo eheladii dadku ay ay- ay- ay ka dhasheen kulliba leh waxaan soo martay in lixdan qof oo doonaya dadkaasoo kale inay ay- ay difaacaan oo aynan ogeyn waxay ku difaacayaan aan garanayn waxa ay geysteen inay noo soo dhex mareen oo ay isku dayeen inay qabaa'il ahaan noo ataagaan iyagoo argagixiso ahaana laakiin ku dhuumanaya qaabka qabiilka qabiilkuna uusan waxba ogeyn oo u muuqdo oo isagu uu dareemayo wiilashaa xiran inay reer hebel yihiin keliya ujeedaan laakiin waxa ku hoos jira oo oo dhufayska u ah ma dareensana marka sidaa daraaddeed ee waxaan mar walba soo jeedinaynaa oo inay bulshadu ka feejignaato dadka ku kicinaya een, inay eh, maxaan ku idhahdaa qabiil een, mar kasta wax lagu noqdo ogaada waa dadka dantale dadka dantale weeye waxaan aragnay iyaga oo dad een, aqoon-yahanaa soo dirsaday oo ka dhigaya inay dembi la-aan yihiin oo haddana dhinac kaleeto nooga faa'iidaysanaya inay lacag bixiyaan baan baan soo aragnay dhacdadaas afraad waa dhacdada afraad iyada ruuxadeedu ha- waxaan rabnaa inaan bulshada u sheegno bulshada dembiga laga gelayo lacag laguma goyso laamaha ammaanka lacag la goyso een, waxay mar walba loola taagnaa in lacag lagu bixiyo Ee, waxaan leeyahay cidda wadooyinka isticmaalaysa ka waantooba qofka u bareera isagu oo doonaya inuu een, cid argagixiso ah laaluusho ku bixiyo ama lacag kusoo een, een, een, uu ka- ka dullaalo waxaan rabnaa inaan u sheegno isagu inuu argagixisada ka mid yahay een, oo aan la isku dayin waxaan rabnaa een, tusaale yar marka aan raaciyo waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo ciidamada ammaanka gobolka bari qaybahooda kala duwan oo eh, booliiska daraawiishta een, maxaan ku idhahdaa b m b f b a s f iyo bisa een, iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay ammaanka gobolka bari oo cuqaasha iyo beelaha iyo iyo cid kastaba leh een, dad badan baa ka shaqeeya nabadda ka shaqeeya iyo wanaagga cid kasta oo ka shaqaysa wanaagga amniga keliya maaha waxaan rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo oo aan idhaahdo waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan qodobkay ugu dambeeya een, u soo jeediyo bulshada baaq een, baaqbaaqaasoo ah bulshadu waxaan u malaynayaa inay cabsi ku noolaato oo weligeed iyo allaheed filato in wax laga dilayo haldoorkeeda sugtay in berri la dilo een, inaysan dan u ahayn waxaan ku jeedin lahaa inay tashadaan qodobka oo aan macnaha u dariishanayo haddii bulshadu ay hal mar wada kacdo qaybaheeda kala duwan oo culimada een, waxgaradka isimada een, een, dhallinyarada iyo ee, ganacsatada haldoorka waxbarashada bahda warbaahinta dhammaan hadday u kacaan oo ay dareemaan waxa kani inaysan wax een, ay qaadan kara aysan ahayn anigu waxaan qabaa qof daciifa oo dhuumanayay oo cid inuu khayaano ku dilo doonayay inuusan ku dhex noolaan karin baan aaminsanahay haddaad kacdaan oo hal mar wada kacdaan bulshadu haddii hal qof hadlo waxaa laga yaabaa inuu helo falcelin badan oo dad ka falceliyaan oo aan loo arag wax dhaba laakiin haddii bulshadu hal mar wada kacdo waxaan aaminsanahay wax kasta oo ataagi lahaa inay ka baxayaan meesha marka sidaa daraaddeed bulshada mar labaad iyo mar saddexaad waxaan usoo jeedinaynaa nabadda iyagaa iska leh bulshadaa wadaagta cid gaara lahi ma jirto qof walba wuxuu doonaya inuu nabad ku noolaado een, guryaha uu dhisaayo nabad loo deganaado ganacsiga uu- uu uu samaynayo een, nabad lagu biisho maxaan ku idhaahdaa gaadiidkiisa uu nabad een, ugu shaqaysto een, isagu uu nabad ku noolaado isaga iyo ilmihiisa iyo wixii ka dambeeyaba waxaan leeyahay taas waxay u baahan tahay inaad fikirka amniga ka hormarisaan wax kasta aad een, magaranaysa aad aad dareensantihiin oo aad doonaysa aad ogtihiin aad ku noolaan lahaydeen sidaa daraaddeed waxaan rabaa inaan caddeeyo laamaha ammaanka gobolka bari oo runtii si jointiya isugu xiran oo aan si gaara ugu mahad celinayo inay diyaar idin yihiin inay ka shaqeeyaan nabadda iyagoon cidna weji ama ama shay- ama maxaan ku idhahdaa buunbuunin kaga doonayn inay ku shaqaynayaan eh, inay u shaqeeyaan bulshadooda inay diyaar u yihiin bulshada shacabka waxaan ugu ugu baaqayaa inay ka faa'iidaystaan een, een, laamaha ammaanka oo diyaar u ah inay u shaqeeyaan iyagoo aan wax shuruuda kaga xirayn la shaqayntooda qodobka ugu dambeeya waa qodobkan dhowr jeer horey usoo ballanqaadnay oo ah bulshada qofka nala shaqeeya oo shaqooyinka wax ka qabta oo si buuxda u geysta waxaanu u ballanqaadaynaa inaysan inaan dib loogu dhibaatayn xogta ama warbixinta uu bixiyey uu bi- uu- uu laamaha ammaanka kula shaqeeyey saas oo ay macnaheedu yahay inaanu u dabooli karo ama u qarin karro xogta uu nala wadaagay ilaa aanu shaqadeeda inaanu shaqadeeda qabanna maahay aan fashilkeeda cidina aysan aysan ka warhelin marka aad iyo aad- aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan rabaa inaan si gaara u xuso bahda warbaahinta bahda warbaahintu waxay la tahay bulshada waa qofka ula socodka badan oo og wacyiga jira iyo waxyaalaha lagu nool yahay waxaan u soo jeedin lahaa in ay u kacaan een- een nabadda gaar ahaan gobolka bari een, wuxuu joogaa dhaqaajin yar oo hoosuu joogaa wax badan oo dhiman baa jira waxaan rabaa inaan sheego shaqada la qabtay inay boqolkii ka tahay labaatan inaan aad u caddeeyaan rabaa kelmaddaas ha is oran ha ku fekerin shaqaa la dhammaystiray ama wax buuxaa la qabtay waxaan rabnaa inaan sheegno boqolkiiba labaatan baa la qabtay way dhiman tahay shaqadu Een, waxaan rabnaa in loo wada guntado waxaanu ognahay dad badan oo doonaya inay bulshada ka faa'iidaystaan siyaalihii aanu ka sha- ka hadlaynay ay uga faa'iidaystaan waxaan rabnaa in isku mid laga noqdo waxaan rabnaa bulshada inaan qabiil lagu kicin waxaan rabnaa inaan dana gaara lagu kicin bulshadaan isku dana weeya aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dalkiidinkaa qarribay
kaasina waxa uu ahaa taliyaha qeybta gobolka bariga ashaale sare cabdulqaadir jaamac dirir oo isagu warbaahinta la hadlayay islamarkaana ka hadlayey xaaladda guud ee amniga gobolka bari iyo sidoo kale dad uu sheegay inay difaacaan dembiilayaasha uu digniinu diray barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaadaha eed dhegeystayaal weli la socotaan kaa qarribay dalkiidinkaa
qaybihii dhexe ee barnaamijkan dhegeystayaal uu ku guda jirnaa ee madaxweynaha maamulka puntland ayaa kulan la qaatay saraakiisha ammaanka isagoo kala hadlayay xaaladda guud ee amniga puntland madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa maanta kulan gaara la qaatay saraakiisha ciidamada difaaca puntland ee daraawiishta kaas oo ka qabsoomay magaalada garoowe ee caasimada puntland kulanka intii uu socday madaxweynaha ayaa warbixin ka dhegaystay jenaraal yaasiin cumar dheere taliyaha ciidanka difaaca puntland ee daraawiishta iyo saraakiil kale oo ciidanka ee maanta kulanka ka qayb galay waxayna la wadaageen howlgallada amniga iyo- iyo qorshayaasha horumarinta difaaca puntland madaxweynaha ayaa ciidamada daraawiishta puntland ku bogaadiyey sida geesi- geesinimada leh oo ay mar walba heeganka ugu jiraan difaaca puntland oo ay uga difaacayaan waxa ugu yeeray argixisada iyo cid kasta oo amniga waa amni darro ka geysata deegaanada maamulka puntland sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa kulan kale isla maanta la qaatay saraakiisha ciidamada asluubta puntland madaxweynaha ayaa ka dhegaystay saraakiisha warbixin ku saabsan shaqada socota gaar ahaan xaaladda xabsiyada maxaabiista wuxuuna faray inay sii dardargeliyaan shaqada ay bulshada u hayaan waa hagaag saaxiibayaal xubintii saaxiibada kalamaan ayaa inoo soo socota hase ahaatee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la kulmay dhigiisa isutaga imaaraadka carabta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan miradhala la qaatay madaxweynaha dalka isutaga imaaraadka carabta mudane sheekh maxamed bin zayed kulanka labada madaxweyne ayaa lagu lafaguray hagaajinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal iyo fududaynta dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo socodka muwaadiniinta bixinta dalkugalka madaxweyne maxamed binu saayid ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa uga mahadceliyey ajiibidda martiqaadka ay u fidiyeen wuxuuna soo bandhigay dowrka ay dowladdiisu ka qaadanayso gurmadka abaaraha ka jira dalkeenna iyo dib u soo celinta taageeradooda ku aadan ammaanka iyo adeegyada bulshada ee dowladda imaaraadku ay ka fulin jirtay dalkeenna dhankiisa madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ayaa uga mahadceliyey dowladda iyo shacabka imaaraadka garu istaagga ay u muujiyeen shacabka soomaaliyeed ee abaartu saamaysay isagoo sheegan dowladda federaalk soomaaliya ee ahmiyad gaara siinayso xoojinta xiriirka kala dhexeeya caalamka waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay allaaba qayb qaybaha dambe ee barnaamijka waxaan idiin soo gudbinaa xubintii saaxiibada waa xubintii xiisaha badnayd ee saaxiibada kalamaan danaheeda markay garato iyo dawga loo marayo dood markay wadaagto heshiis gelisa diiwaanka oy daawad dhigataa ummadi dawlad noqota war adigaan danta guud u jeedinoo dah kaa saaran yahaye soomaaliya heshiisa adduunkana heshiis laah miyaadan maqal kollay ummati dandiya goradu wayti kardawa hortiisa dhammaadase leeri dardaaran ruuxii sheegaba dib inaad u eedaan ma dabeecaddiinna maxaa laygu duraya aryadhaha kalemaanay anigu waydin la yaabay duhurkii alla keena damalkaad harsataano dadkana waa xamataan muruna waa daldashaane miyaydaan dal lahayn waryaada kalemaanay oo maalinna ma seexataan miyaa duur walba masaasaa u qaylisaan heedhe dalkeenna olaada dawiyo nabad waarta allow ugu dooriyo dheegijari warmadeewanna waxaan dhihi lahaa dalkeenna abaarta dogiyo nimco waarta allow ugu doori aryadhaha war ma haysiini karoona soo dhigay korsadahadaha nagaday naintiinkama soo dhaafay war cabdilla wixii ilaahay keena waa qadar rabbiya shifa maad dhahdid aryaa taas horaa loogala quusta warkiiga koro waftigii madaxweyne xasan sheekh hogaamihaaya oo safarkoodu waa lamaberi jow la yidhi saddex beri inuu dhaafay way ogtihiin haddana goorta u imaan doono lama oga karoonaana salaamayoo laga helayaa la yidhi war cabdillow karoonaha madaxda lama sheegee sirta qaranka maxaad u ka shifaysaa aryaa waxaad qarsato waa ku qarsadaanaa la yidhiye karoona waa xanuun siyaasadna ma aha war waftiga madaxweynaha amay salaanta ku badiyeen hayaay imaaraadka walle ma fahmin boowe imaaraadka lacag badan bay dani siiyeen baa la yidhi laakiin laguma faa'idin laguma faa'idin ma in la tadaris iyo maalgaladeeyo war waxaan la yaabay wax aan qaris lahaynaa soomaalidu qarqaridaa adduunka madaxweyneyaala karoonuhu ku dhacaa waana la sheegaa waana xanuun qadar eebba ku yimaadoo cidna eed kuma lahan marka xogeeyayaashii iyo wafdigii madaxweynaha haddii hal iyo laba laga helo maxaa laga qalinayaa wargooyin eega waa tii la sugayay baarlamaanku inay ansixiyaan ra-iisul wasaarahe awow wiilla gubkan koronafayraska ee la sheegahayo miyaa baajiyey war gorna way baarlamaankii sheegi wafdiga oo imaaraadka jira korona lakaheliya lakaheliyay ordoona in madow adigaa falane madaxweynuhu waxay ahayd inuu raiisul wasaaraha baarlamaanka horgeeyo oo khudbadu jeediyo oo ka codsaday inay si deg dega u ansixiyaan de korona loo taaglahayahay maxaan samaynaa aga hoga war bishaarow ma dhab bay idinka tahay in raiisul wasaarihii la ansixiyo war war mahaysiina gudoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan madoobe haye fadwooday hayehe asagana ma waftigiisiyaa karoona laga helay war c b b waa kuwii hayaantan dhahayo gudoomiyuhu caafimaad buu u baxaye goormay baareenoo ayagu dhakhaatiir noqdeen buda buda meertaana warwarka ha ku boodin inay gudoomiyuhu wuxuu yidhi sheekh mukhtaar roobow dulmi buu u xiran yahay muddo dheerna u xiraa dhawaanna cadaaladu heli doonaa war roobow hal hadhiyo muhuma wili musharaha waa miskutanaasuli war lafta garanoo madaxweynaha koonfur galbeed sow muwaadiniinta kama dhexeeyo may kooga helangi hoog badan ahaa jidun toosi layliilahay war sheekh aadan madoobe waxaa kaloo cadaalad helaya buu yidhi kursiga hob sideetan iyo lix fahda lag naga waliya horta kursiga marka la xiraaye xawbi iyo war kursigu marka hore fahad buu u xirnaaye hadduu dib xorriyad u helayaayo loo tartamayaa baa la yidhi war gudoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan madoobe wuxuu kaloo yidhi cid kasta oo maxkamada dembi ku soo oogto xasaanadda waa ka siibaynaa baarlamaankuna sharciga kama weyna dembiilana uma noqon karo dhufays uu ku gambado laajibartuuti agawaale yo erey armadayow kaagiyan ku wareersanayna matalyaaniyaad nalaade agaa war ma raiisul wasaaruhu ka soo horjeedaa maday war tooka bitooka dumaanaatay oo jameelay beeray nis wareeridaada ayaay waran wiila guma joogtid madayow aryaanaha soomaali waa ogtihiinoo dembiyo badanaa ka dhacay cadaalad inay heshana waa loo baahan yahay sheekh aadan madoobe naftirkiisana waa laga rabaa cadaaladda oo u ballan qaaday war gudoomiye aadan madoobe wuxuu kaloo yidhi sharciga inaan dabaqno lagu shaqeeyo madaxweynaha waa ku heshiinay war shirkii cartaa soomaalidu ku heshiiday war dee soomaalidu lixdankiibay heshiisee adeer kadib baa la kala daatay war soomaali oo heshiis ee duniduna heshiis leesiin deegdoy wargooyin dhammaan raiisul wasaaraha ummaddu waa raacsan tahay xildhibaanada unbaa dhiman inay ansixiyaan idinkaa diidi arrimuhu waa la tahay warnimayo waxaa la yidhi annakoo dangaadh iyo hunguri dhaaxaddaba joognay oo inuu ilaah noo dibdhigo malaga doonayna dhimashana diyaarba u ahayn dunida mooyaane xilal dowladeed iyo markaan darajo weyn qaadno qarax iyo dil iyo geeri baan dayr ka xidhanaaye dadka qaar bastoolada sitaa noogu sii daran dembidhaaf ilaahowna sii ku dacwaanaaye hangoolo waxaad u dhihi weyba war dad dembiilayaalaha uu kuu sheegay mugga anigu maxkamad maanahay warnimay war mahaysiine kooxdii matalaysa xulka qaranka soomaaliya sacuudigaa la geeyo cayaaray uga qayb gashaa la yidhi war naga tag meesha koobka adduunka lagu qabanaya waa qadare war koobka adduunka oo qadarka dhacayaad ilaalinaysaan waxa lagu qayaamay ilmihii elatariya la geeyey haygu soo qaadin owlaadya laagaadii artayjinaw arwarkaan looga ciyaarinine cayaartaan carabta iyo soomaaliya laxmar ahaa laydin yidhi cayaartooyda soomaalidana waxaa la yidhi marna sideedaa looga badiyey marna lix iyo toban
ma aqaani aqoontaay ka mid tahay kasu sababeena allayna iskoor cusub bay dhigeen taariikhda kubadda cagta soomaaliya aryaadaha kuwa madaxda u ah kubadda cagta muggi ceebtaanoo kala dhacdo xaykaasaanu hee muggi la yidhaa waxay ku jawaabaan banoonigu waa cad iyo madow mugga waxaan la yaabana ununka xamaha madow kaliya banooniga naga xijiyey waryaada ee kalamaanay hal midoo sirama idiin sheegaa garoonkii qardho dhallinyaradii ku ciyaari jirtay haddii la geyn lahaa koobkaasi guul baa lala soo tegi lahaa alla ilaah barbaartay caweyska dheeli jirtaadan aqaanin aryadaha waxaa la yidhi cayaar lagu daray cayaar loo sii qaybiye cayaar misaan lala dhaxay cayaar waxaa ka timaada ceeb banoonina labada cayn caddaan iya waa madow war maalin gudaheeda afar iyo labaatan looga badiyaa lagu yidhi soddon iyo labana waa laga cabsaahe waa maacad iyo madowga aad sheegaysaa war dad badan oo arrintan ka carooda waxay dhaheen waxaa lagu cayaarayoo la ceebaynayaa waa magacii soomaalida marka ilaa laga ogaado cudurkan oo daawadiisa la helo mar dambe yaan wiilasha dibadda loo wadin dalkooda ha ku ceeboobeen miyaad leedahay ceeb haddaysan uraynin maxaa dhahay maxeebteenna adduunka lagu wareejinaya war xayntu xumaata ninkeedaa lahaa la yidhi war cabdiqani saciid carab markuu joogay guddiga kubadda cagtu sidaan waa dhaamaye cali shiine miyaa ka daray horta wasaaradda isboortigu maxay qabataa wargooyin lacagta fiifa miyaa layska kala tuurtanahaa ciyaartayda loo tababari waay war haddii su-aalu imaanaysa wax laysweydiinayo la xisaabtamayo sidaan iyo si eeguma ma dhacdeen war qofaan lala xisaabtamayno dembi ma soo maaha warxanta waxay leedahay iska daa in dad la tababaree maalin walba kuwa cusubaa la qaadaa kuwii horena waa laga tagaa aryaadhaha samigee cabdullah arrimahaa socsocda la yaabayna wuxuu yidhi huu meelfiita farta waa dhibse jirka fayowna fiirima meelfiita farta waa dhibse jirki fayowna fiirima war cabdulla anagu taa waxaanu u naqaanaa fartiya meesha bugtaa is og war gabaasa wallah kaa cafiyataas ma shiribba war waa shiriba inaan sida cabdilahow idhaahdaa ka dhiman war kalemaanay war mahaysaane ciyaar iyo waxaan loo joogin baad ka hadlaysaane dowlad deegaanka soomaalida gaar ahaan gobolka city soomaalidii degganayd canfar baa gem ka dhigtay maalin kastana inta laayaan bay xoolihii ka qaataan hedda shalay oo ugu dambaysay toddoba qofna way dileen afar kun oo geel iyo adh isugu jirana way kaxaysteen waxa sidaas yeelayana waa liyu booliska canfarta la yidhi war meel liyu booliskeenii hoolnaa ee balaayada ahaa ma soomaalida keliya unbuu ka adkaa warnimi ousan hanfar hanfar laylatiina soomaaliya ku hadal haytanaamus dadkii koonfur afrika ligleey aryamadeeyo waa waalan tahay oo gobolka citya lagaala warrama manchesterada dheesay yartay warawawalna gumeel kalaad u bay hoofteene gobolka city soomaalida deganayd canfar baa nag ka dhigtay baan idin idhi hadda balogaada oromadina waa isku dawanaysaaye war amxaar iyo oromo iyo tigre iyo canfar isma dhahmaane war gaboosow baraadarka ha nooga darin war dhaydkii baraadarku waa dhacaye marka mawadaniya madaxileedkiisu dhammaadaa siyaasi qowmiyadda amxaarada ka soo jeedaa wuxuu yidhi abi axmed wuxuu nagu waalay tigreebaa argagixisaa laakiin annagu waxaan ogaanay argagixisadu inay soomaalida yihiin marka anigu halkaa waxaan ka ogaaday cadaawadda amxaaradu soomaali u qabto intay leeg tahay waryaashaley badaadaru badaadaru meeri jarne warawila gubkaasu masamasamankii buu xasuustay anigu amcaar meelaan u raadsamaa qaane rag hadduu yahay maraa goofaysguukaana keeno wardaadku intuu kaa fogyaha layska moosaaye car ha ii yimaado tala maa warwar ma haysina itixaankii dugsiyada saro shanta beri socday waa la soo gebangabeeyey ardaday ka qayb gashana guulaan u rajaynaynaa macallimiintii iyo maamulkii iyo waalidayntii intaas ku soo dhibtoonaya wax soo barana guulaan u rajaynaynaa aryaadaha ardaday imtixaanka gasha beriga waxay isugu yimaadeen taallada daljirka dahsoon ma mudaharaadeen haana electriga moqnaaymaha dhiwaaleeyina war ma ardadii la dhaawacay bay ka cabanayeen war ma dowladdii cusbayd baa caburis bilowday ra-iisul wasaare ma la asixiyo horta aryaadaha waa bugteen alla idin caafiye ardadoya koo faraxsanay dabaaldegeen warwar ma haysaana taliyaha booliska gobolka banaadir jenaraal farxaan qaroole dhibkiniya boolijaasku biyo weeray warwarkaa kusoo dhexboodinina wuxuu u ambaliyeeyey ardadii imtixaanka dugsiga sare soo dhammaysatay asagiyo taliya ku-xigeenka booliska kaniifna waxay isku soo sawireen ardadii wuxuuna warkiisa ku soo gebangabeeyey si nabadgelyana ayuu ku soo dhammaaday imtixaankii ardada soomaaliyeed ay gelaysay booliskuna si wanaagsan buu ula shaqeeyey war wasiirka waxbarashadu isla goobtaas ka hadlay wuxuu yidhi goodah barwa jadaa ku guulaysatay imtixaanka miyuu yidhi war warka hayga waalinina wasiirku wuxuu yidhi intii imtixaanku socday wax ardaya oo dhaawac gaara ma jiraan imtixaankan ayaa ku guulaystau yidhi war hadduu soo gabagaboobaa lagu yidhi ma falantahay war sanadkan natiijadu markay soo baxdo ayaa guusha la ogaan doonaa boowa annagu haddaanu dowladda puntland nahay imtixaankani nama soo galo war walaweyney somalilan waa qaran gooni u taagane maxaa imtixaankiina naga galay war imtixaanku soomaali oo dhan buu ku dhacaye cid ay gaar u taha ma jirto ardadii dagaalkii baxda ku guulaysatay aa imtixaan ku dhacday cidna ka dhegaysa maayo anugu wargooyin ardada imtixaanka ku guulaysatay meel kastaba ha joogeenoo kollaba iyo kolleyba ra-iisul wasaare xamsuun baa shahaadooyin laga yaabay farta ka saari doona wabbay gabale aa la tahay boowa soo inaan ansixina kama horrayso war somalilan inay nasiib leedahay malmaluuqiina mar horay ka tashatay war gaboosow annaga bilaashaad warka noogu xumaynaysaaye somalilan malmaluuqa hadda iyada ka dhex jira ha ka tashato warwar ma haysiine facebook iyo agaasimaha hay-adda nabad sugidda mahad salaab hawadaa laga saaray war amuu amba bliis ka dhigtay boowow olimi inuu ka dhigtay sooma dhici karto war anugu wuxuu ka dhigtay maaqaane maal twitterkii waa qarsaday baa layidhi war axmedo waa maran tahaye ma waan faad yaasiin ka digin sirta qaranka in mahad salaad loo sheego war cabdiqaadir oo adaa marane qaranku yaa waaye ma fahad baa war twitterka iyo facebook iyo arrimaha mahad salaad haddaad ka dhammaan weysaan jilcoo wella idinka raadiyaan ka baqayaa war mahad salaadow xildhibaana bay ogaayeene iska daa albaabka xasriga ha gargaraaceen war gabooso war mahay sida eega faysal cali waraabe iyo cabdiweli cali gaas iyo cumar cabdirashiid nairobi bay ku kulmeen baa la yidhi marka miyaad ka noqoteen gooni isutaagi war labada ra-iisul wasaare hore aad sheegtay gudoomiyaha xisbiga ucid iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ridwaan xirse intuba wax ummadda soomaaliyeedan u ah bay ka hadlayaan baan isleeyahay horta soomaaliyeed ma joogtaa laankiina ma ka timid waa mahadsanta war lix iyo labaatanka juuna dhowe u dulqaado war siddeed iyo tobankii may ma laga tanasulay war iminkaad jeelkaad liinta ku cabi lahaydeen albaabkiisii garaacdeen war gaboosow faysal cali waraabe ma buntland buu ku biiri rabaa war guddoomiyaha hay-adda barakacyaasha somalilan xilif oo ay u yeereen guddiga dabagalka hantida qaranka su-aalihii ay weydiiyeen dhammaantood dagaal buu kaga jawaabay guddigii ka socday golaha wakiiladana markii indhaha faraha laga geliyey ee uu ku bilaabay ima weydiin kartid berigaa qaangaarba maad ahayn si edebla ii dhegayso xuntiga miyaa taqaanaan idinku tirsigiis maxaa idinka galay waa edab darantihiin iyo ima qusayso meeshii fawda isku bedeshayo kowdiiba isagaa kacay maylaa kowdiibay su-aalaha weydiinayeen war cabdiraxmaan cabdishakuur dadkii abaaraha ka soo barakacay weeye kuwuu booqday muxuu su-aalaha uga xanaaqay marka war waalli waa dhaafteene warka maad naga daysiin war qoladiinaa kalamaanay buuq baad nagu dhaga tirteene meesha nagu kala wada xagee aadnaa erka qabta
xubintaasi saaxiibada kalamaan dhegeystayaal waxay u dambeysay barnaamijkii xulashada waraysyada raadiyaha cadaada dhegeystayaal oo ad kala socoteen raadiyaha cadaada dhegeystayaal barnaamijka dhegeystayaal saaxiibayaal waxaa la soo gaaray guntiga gabagabadiisii barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkii xasan axmed maxamed anigoo sharmaarkaa idinla socodsiinayey intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idinga tegayaa noo ducee madaxweyne iyo hoballada waa beri
matiidayna dib u heshiisiin matiidayna nabadqadalkiin matiidayna inaynu dodanaye waa dalkaygiyo baarcadaydoodo matiidayna dib u heshiisiin matiidayna nabadda dalkiin matiidayna inaynu dodanaye waa dalkaygiyo baarcadaydoodo
waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalageenna qudanaa dalkeennana daafacnaa waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalageenna qudanaa dalkeennana
allahayow deeq adaale allahayowow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee allahayow deeq adaale allahayowow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee
heshiisiin maddiidayna nabadda dalki